mowqif ahaan oo cid ahaan wataan waa nuseen marka hore sida meelo badan ka aragtay guddoomiyaha xisbigu wuxuu caddeeyey inuu waktigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweyne haysta aynu wadahadalkii la bilowno laakiin sabab maanta aynula hadallaan aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa laakiinse markii labada guddoomiye madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigu sida eegeen waxaa la isla gartay intaan doorashada soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu farmaajo caddeeyo af iyo qoraalba in wada hadalka somalilan soomaaliya ay ku xurantay shardigaa ah inuu caddeeyo somalilan inay tahay dalka madax bannaan soomaaliya si wada hadalkii u bilaabmo markaa taasina ma muuqatama mid kale waanu caddaynaya shacbiga dastuurka jamhuuriyadda somalilan aynu leenahay afsidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegaya farqadiisa labaad iyo koowaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leeyahay shacbiga jamhuuriyadda somalilan awooddiisana waxa weeye in karaamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay leeyihi taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go-aan kaba dambaysa oo ah inuu madax banaanidiisa helo wax alla waxaa laga bedeli karaa mas qofna iyo qof iyo koox hatoona waxba kama bedeli karaan waa go-aan shacbi weeye marka waxaan u arkaa un imanka farmaajo inuu kaambeynun ku raadinaya laakiin arrintaa gulayaashiisa been u sheegayo laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arrintaa wax alla wax somalilan ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyena ma jiro go-aankuna wuxuu ahaa inta ka horraysa kaambeynkiisa inuu ummadda u caddeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo somalilan iyo soomaaliya la kala idhahay wadahadalka bilaabayan horta marka hore wadahadalkan soomaaliya markan ay hadlayso ay dee ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee in meel wanaagsan ay marayaan se waxa weeyaan dowladdan soomaaliya maanta ayn ka dhisanay waktigii horta waa sii gabaabsi weeyaan dowlad geli kartana maaha mandate ay haysatabaan maaha wakti waa barnaamij ama dee sidan u hadlayan wax nooc min alcambein oo kale weeyaan dee loomana baahna haddii wadahadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu cambein ka dhigo madaxweynaha soomaaliya oo cambein dee u isticmaalo si kale waxa weeyaan abaal mau dhiganin somalilan abaal umau dhiganin madaxweynaha farmaajo in la hor fadhiisana anigu horta waba jecliba in gerigiisaba la hor fadhiisto waayo ninka dee qutaldaruurgii xitaa ka hor istaagay shacabka somalilan cidda hor fadhiisanaysaa dee waa cid maaragtay anigoo aan qabo ina hoos isu dhigayaan ta labaad dee guuristaanka somalilan ummad baa gaadhay oo dee shacab dhan baa dee qaatay inay gooni dib ula soo noqdaan dee xornimadoodii ama dee madaxbanaanidoodii ka tagta aadii muddada soddon sannood u dhoweed ka maqnayd shaqsi qulaata muuse bixi madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go-aankiisa ma jirto dowladda soomaaliya iyo waxaan dhex ergeeda